أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدوح كالسارو في الآذان آذانك أي فصل يهي شيخ رحمه الله تعالى بعدما كسر بحي أوقاته صلادها هل كان شيخ حكق دقلي آذانك أي أحكامتيس آذانك وحوكمد يهي من خصوصيات الأمة المحمدية أمد النبي صلى الله عليه وسلم waxyaalaha lagu khaas yeelay ayuu aadaanku ka mid yahay ummadihii hore iyagu ma aysan lahayn mana loo jidaynin loomana sharciyeynin aadaan aadaanka waxaa la jideeyey fi sanati aluulaa min alhijrati annabawiya sanadkii ugu horreeyey ee taariikha hijriga markii nebiga sala allahu calayhi wasalam uu u soo haajiray magaalada madiinatu almunawara xilligaas ayaa la jideeyey aadaanka aadaanka waxaa ku soo arooray fadaa'il fara badan fadaa'ilka aadaanka waxaa ka mid ah xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku wariyey ee nebiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi man adana sabca siniina muxtasiban kutiba lahu baraa'atu min annaar man adana sabca siniina toddoba sano qofkii addima ayuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam muxtasiban isagoo ilaahay dartii ula jeeda oo wax mushaara iyo wax lacaga aan ku qaadanaynin kutiba lahu baraa'atu min annaar waxaa loo qoraahu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam inuu naartii beri uu ka noqday oo ilaahaya subxaanahu wa tacaala yacni naarta ka xuraynayo toddoba sano oo xidhiira qofku hadduu salaadaha uu ummadda ugu yeerayay isagoo wax adduunya aan ku qaadanaynin aadaankiisa yustaxabu waxaa la sunneeyaa alaadaanu waaliqaamatu aadaanka iyo aqimka labadoodaba waa la sunneeyaa lilmaktuubati salaaddii la farad yeelay ayaa loo sunneeyaa in lam yasilhaa salaadda la farad yeelay hadduusan la xidhiidhin bifaa'itatin bisalaatin salaad hadduusan la xidhiidhin salaadaasoo faa'itatin ee isaga ka tagtay wuxuu ku leeyahy sheekhu raximahu llahu tacaala aadaanka iyo aqimka labadaba waxaa loo sunneeyaa lilmaktuuba salaadda la farad yeelay ee waajibkaa bis amaa salaadaha sunnooyinka ah aadaan sharcigu uma uusan jidaynin waxaa la mid a salaatu ljanaaza salaatu ljanaasa sharcigu uma jidaynin aadaan waxaa kaloo la mid ah alsalaatu almanduura salaaddii qofku uu ku nadray yacni asal ahaan sunnay ahayd laakiin sunnadii waxaa ka beddelay nadarkiisii sunnada haddii qofku uu ku nadro sunnadii waxay isku beddeli waajib salaaddaa marka qofku uu ku nadray iyadana aadaan looma jideeyo liannahu aadaanka sharciyan waxau khaas ku yahay alsalawaatu alkhamsu almaktuubaat salaadaha shanta ah ee waajibka ah uunbuu khaas ku yahay aadaanka iyo aqimka wuxuu ku yidhi sheekhu in lam yasilhaa salaadda waajibkaa marka aadaanka iyo aqimka loo sunnaynayo waxaa shardi ah in lam yasilhaa salaadda waajibkaa hadduusan la xidhiidhin bisalaatin salaad kale salaaddaasoo faa'itatin ee goor hore ka tagtay yacni ulajeeddada sheekhu masaladan uu ka leeyahay waxaa weeye salaad waajibah ayaa dooni inaad tukatid salaad hore oo qadaana waa lagugu lahaa labadaas salaadood ayaad rabtaa inaad tukatid labadaas salaadood markaad tukati markaad doonayso inaad tukatid aadaanka waxaa loo jideeyaa alsalaatu aluulaa salaadda koow aada tukanayso oo midda uulada yaad hormarin masalada waan soo marnay salaad xaadiroo wakhtigeedii hadda uu joogo iyo salaad xilli hore kaa tagtay labadoodii markaad tukanayso yaa sunno ah inaad hormariso ya salaaddii kaa tagteed hormarin idan markaasoo kale waxaad samaynaya salaadda kaa tagtay ayaad aadaanka yacni sunno ugu yahay amaa salaada labaad ee waajibkaa oo tukanayso wakhtigeedii la joogo falaa yusanu laha alaadaanu wala aliqaama aadaanka looma sunneeyo liannahu laba goor lama addimayo maadaama hal mar aad tukanayso labadii salaadood marka salaad qada ah salaad qadaa iyo salaad wakhtigeedii hadda la joogo labadaba haddaad tukanaysid salaadda qadahaad u addimi bis midda labaad ma addimaysid ma loo jideeyo lirajuli ninka ayaa loo sunneeyaa wa innamaa yusanu alaadaanu aadaanka waxaa loo sunneeyaa lirajuli ninka ragga ah ayaa aadaanka loo sunnay walow sabiyan sakiirba ha noqdo ninka raggaa sakiirba ha noqdee waxaa loo sunnayn oo sharcigu u jideeyey inuu salaadaha waajibkaa uu addimo bikhilaafi almar'ati waalkhunha kamaa ya'tii amaa haweenka iyo qofka khunhaha ah oo ragna aan ku caddayn haweenayna aan ku caddayn labadaa looma sunneeyo aadaankii walow munfaridan walow kaana rajulu ninku haba noqdo munfaridan nin keligiis dukanaya hadduu doono keligaa yacni qofku qof keligii tukanayaba haba noqdee waxaa loo sunneeyaa inuu addinto salaada walow munfaridan can iljamaaca jamaacadiiba ha ka gooni noqdo oo keligii salaaddii ha tukanaye waxaa loo sunneeyaa inuu salaadihii uu addinto walow samica haba maqlo hadduu doono alaadaana aadaankii haba maqlo hadduu doono min hayrihi hayrkii haba ka maqlo aadaanka hadduu doono yacni ulajeeddada waxaa weeye qofkan aadaankii wuu maqlay laakiin wuxuu doonay keligii inuu tukado xataa aadaanka haddaad maqlayso oo doonayso keligaa inaad tukatid waxaa lagu sunnayn inaad addimato inaad addimato bimacnaa aadaanku khaaskuma ahan jamaacada bis jamaacada khaaskuma ahan qofkii gooni u tukanayana isagana waa loo sunneeyaa inuu salaadihii u addinto walijamaacatin jamaacana waa loo sunneeyaa aadaanka jamaacadaasoo haaniyatin ee labaad jamaacadii hore way ku dhaaftay salaadda jamaacadii hore way ku dhaaftay waxaad doonay jamaaco labaad inaad salaaddii aad la tukato waajibka ahayd waa loo sunneeyaa jamaacada labaad in iyaguna addintaan waa sunno laakiin marka la leeyahay jamaacada labaad iyadana waa sunno inay addintaan marka la leeyahay waxaa shardi ah shaarixu wuxuu ku leeyahay nacam in kaanat aljamaacatu اluulaa jamaacadii hore addanuu wasalluu jamaacatan jamaacadii hore hadday addimeen oo jamaaco ay ku tukadeen aw furaada ama kale kale ay u tukadeen oo wadahabu ay masjidkii ay ka tageen oo ay ka dareereen lam yusanna liljamaacati athaaniya jamaacada labaad looma sunneeyo rafcu sawt inay codka kor u qaadaan sunno ma aha bal yusanu lahum cadamuhu cadamu rafci sawt bal waxaa loo sunnayn inay codka gaabsadaan hoos hoos ay codka ay u gaabiyaan sababta sidaa loo leeyahay waxaa weeye lianlaa yuuhima asaamiciina dadka aadaanka jamaacada labaad dhegaysanaya si uusan u moodsiin dukhuula waqti salaatin ukhraa salaaddii kale xilligeedii in la gaaray ayaa loo malayn haddii jamaacadan labaad aadaankii ay kor u qaadaan marka dadkii yacni waxaa gelaya tashwiish iyo labsi laa siyamaa masalba ma laha fii yowmi alghayb maalin daruuru jirto oo rooroob ah masalba ma laha dadku daruuraha way ku khaldami karaan oo waxaa dhici kara dadku inay isyidhaahaan salaaddii kale wakhtigeedii ayaa la gaaray marka haddiiba labsigaas iyo shakigu hadduu imanayo waxaa sunnaha codkooda jamaacada labaad aadaanka inay hoos ay u dhigaan ayaa sunnaha walijamaacatin haaniya jamaaco labaadna waa loo sunneeyaa wa faa'itatin salaad kaa tagtay salaad kaa tagtay ood soo qadaynaysana iyadana waa loo sunnay yacnii salaadaha addaha keliya shardi kuma aha aadaanka salaadda addaha ee wakhtigeedii u joogo keliya aadaanku khaas kuma ahan bal xataa aadaanka wuxuu mashruuc ku yahay oo loo jideeyaa salaad xilli hore kaa tagtay oo doonayso inaad soo qadayso aadaanka horumari sunnagu lianna bilaalan maxaa yeelay saxaabiga la yidhaaho bilaal kamaa rawaahu muslim sida imaam muslim uu saxiixiisa ku wariyey adana lisubxi bilaal wuxuu addimay salaaddii subaxa lamaa faatathu salaadda subaxa markay nabiga ka tagtay sala allahu calayhi wasalam xiina naama huwa wa asxaabuhu nabiga asxaabtiisu markii ay hurdeen sala allahu calayhi wasalam canhaa salaaddii subaxa ay ka hurdeen ilaa an dalacat ishamsu ilaa qoraxdii ay soo dhalatay qoraxdii markay soo dhalatay bilaal nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu amray inuu salaaddii subxiga addimo salaadda subxiga marka la addimanayo goormabu waa bacda duluuci shamsi waa qoraxdu markay soo dhalatay kabacdi waa xilligiiba uu tegey xadiidkaa marka imaam muslim fii saxiixihi wuxuu deliil u yahay in salaadda kaa tagtay aadaanku uu yacni mashruucu yahay oo loo jidaynayo fain ijtamaca hadday kulmaan fawaa'itu salaado badan oo kaa tegey salaado badan oo qada ah oo kaa tegey hadday kulmaan ow amase jamaca ama salaadihii uu doonayo inuu jamciyo waa musaafire aw jamaca almusaafir musaafirkiiyaa doonaya salaadihii inuu jamciyo taqdiiman jamca taqdiimin jamcii horumarinta ayuu rabaa salaadihii inuu jamciyo musaafirkii aw amase taakhiiran jamca taakhiirin ama jamcii gadaalmarinta ayuu rabaa salaadihii inuu jamciyo musaafirkii muxuu samaynaa labada salaadoodba ma u addimaa addana wuxuu u addimaa liluulaa lisalaati اluulaa salaadda hore u addimi waxdahaa munfarida keligeed xaalayto laba salaadood oo hal mar la tukanayo yacni sharciguma uusan jidayn labadaba in loo addimo mashruuc ma aha qofku marka muxuu samaynaa sheekhu wuxuu yidhi salaado fawaa'id ah ayuu rabaa qofki inuu soo qadeeyo maalan wuxuu doonay inuu soo qadeeyo duhurkii casirkii labaduba way ka tageen labadaba inuu soo qadeeyo doonay muxuu samaynaa adana liluulaa waxdaha salaadda hore bis uu addimo duhurkii iyo casirkii hadduu doonay inuu soo qadeeyo duhurkii yuu addimaa bis casirka ma addimayo oo lama jidayo casirkii inuu addimo maadaama laba salaadood hal mar uu tukanayo waxaa la mid uu ku yidhi sheekhu musaafirku markuu samaynayo jamcu taqdiim ama uu samaynayo jamcu taakhiir oo maalan wuxuu doonayay inuu casirkii soo hormariyo xilligii duhurkii ayuu rabaa casirkii iyo duhurkii labadaba inuu isla tukado xilligii duhurkii waa jamcu taqdiimu jamcu taqdiim maadaama ay tahay muxuu samaynaa duhurka waa salaada hore duhurka ha addimo casirka ma addimayo jamcu taakhiirkiina waa la mid jamcu taakhiirkii isagana waa la mid duhurkiiyuu doonay inuu dib u dhigo oo xilligii casirkii ayuu rabaa inuu duhurkii tukado casirkii iyo duhurkii ayuu rabaa xilliga casirka labadoodaba inuu tukado muxuu samaynaa salaada hore bis uu addimo midda labaad mashruuc ma aha inuu addimo wa tustaxabu waxaa la sunneeyaa aliqaamatu aqinkii ayaa la sunneeyaa waxdahaa munfarida iqaamadu keligeed xaalaytaa aqinka keligii lilmar'ati haweenayda waa loo sunneeya haweenka waxaa sharcigu uusan u ogolayn aadaanka bis amaa aqimka waa sharci haweenaydu markii shanta salaadood ay tukanayso salaad walba markay tukanayso waxaa sunnaa inay aqimato inay aqimato sunnahu linafsihaa walinnisaa iyada keligeeday aqiman markay doonayso keligeed inay tukato walinnisaa haddii jamaaco fara badan oo haween ah ay doonayaan inay salaaddii isku jamaacystaanna iyaguna waa aqimayaan laakiin aadaan maya aadaan looma sharciyo laa lirijaali waalkhunaaha salaadihii uma aqimi karaan rag iyo kuwii khunsaha ahaa oo ragna aan ku caddayn haweenna aan ku caddayn oo mashruuc ma aho sharcigu ma ogola haweenay inay rag salaad u aqimto way tiraa salaaddii aan waa idiin aqimi khunsihiina waa la mid jamaaco khunsaa inay haweenaydii tidhaaho salaadda anaa idiin aqimayo iyadana lama ogola laakiin maxaa la ogol yahay haween jamaaca way u aqimi kartaa haween jamaaca way u aqimi kartaa islaamtu wa tustaxabu liqaamatu aqinkii waa la sunneeyaa waxdaha lilmara haweeney ayaa loo sunneeya wa an yuqaala in la yidhaaho ayaa la sunneeyaa fi salaati salaadda lagu yidhaaho salaadaasoo almasnuunati la sunneeyey jamaacatan min jamaaca salaadda jamaaca lagu sunneeyey hayra aljanaasati janaaso kayrkeed xaal ay tahay salaaddaas salaadahan janaasada ahayn oo sunnada ay tahay in la ysku jamaacaysto waxaa sunnaa in la yidhaaho asalaatu jaamica saas way aqinkooda salaadaha yacni la ysku jamaacaysanayoo sunnada ah ayaga nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu jideeyey in la yidhaaho asalaatu jaamica in la yidhaaho taasaa sunno ah oo masaladan ulajeeddada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye salaadaha sunnooyinka ah oo in la ysku jamaacaysto ay sunno tahay sida tusaale ahaan taraawiixdii oo kale watarkii xilliga taraawiixda la tukanayo oo kale oo la ysku jamaacayanayo oo kale salaada roobdoonta oo kale salaada qorax madoobaadka salaada dayax madoobaadka salaadaha sunnooyinka ah oo la isku jamaacaysanaya dadkii jamaacadii maxaa loogu yeedhay marka la baraarujinayo jamaacadii waxaa lagu baraarujin ereyga ah alsalaatu jaamica alsalaatu jaamica bis intaasaa la leeyahay aadaan kalena ma lahan aqim kalena ma lahan alsalaatu jaamica alsalaatu jaamica unbaa la leeyahay bis لأnn waxaa weeye axaadiista waxay ku soo arooreen liwuruudi dalika fi صaxiixayn bukhaari iyo muslim ayuu ku soo arooray fii kusuufi الshamsi qorax madoobaadka ayaa axaadiista bukhaari iyo muslim waxaa ku soo arooray in la leeyahay oo nabigu amray salى الlahu عalayه wasalam in la yidhaaho aلsalaaةu jaamica wa qiisa bihi اlbaaqi inta kalena culimmadu waa uga qiyaasteen salaadaha kaleoo sunnada ah oo jamaacadana qiyaas wey وشharد الآadaani aadaanka shardigiisa wa shardu صixaة الآadaan aadaanka ansixidiisa ansixidaa shardigeedii alwaqtu waqtiga aadaanka markuu ansaxayo waxaa shardi ah in waqtigii la gaaro salaadan waqtigeedii la gaarin in la aadaamo ma ansaxayo aadaankaasi ma ansaxayo tusaale ahaan xilligan oo kale haddaan idhaaho waxaan usii addimanaynaa salaaddii maqhribkii maqhribkiiyaan hadda addimaynaa haddii la yidhaaho sharci ma aha mana ansaxayso ila subxa salaadda subaxa ma ahane salaadda subaxa ayada waxaa bannaan intii aan la gaarin salaaddii subxigii in aadaanka laga soo hormariyo waaba sunnaba sunnagu salaadda subaxa ka hor fayajuusu aadaanku wuu bannaan yahay bacda nisfi leyl habeenka niskiisa ka bacdi salaadda subaxa lix saaca habeennimo wixii ka dambeeya waa la addimi karaa toddoba saac siddeed saac sagaal saac waa lasii addimi karaa salaaddii subxiga wa ila alawala liannahu waa lima saxa min qowlihi nabiga qowlkiisii sala allahu calayhi wasalam ayaa xadiis ku ansaxay oo nabigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi ina bilaalan yu'adinu bileyl bilaal habeenkii yuu addimaa fakuluu iska cuna xilliga aad sooman tihiin washrabuu iska caba oo aadaanka bilaal ha isdhihinina salaaddii subaxuu addimi ha isdhihinina bilaal bilaal marka xadiiskaa maxaa ka cad inuu addimi jiray salaadda subaxa ka hor sagaal saac siddeed saac habeennimo inuu bilaal addimi jiray xataa yu'adina ibnu ummi maktuum cabdullaahi ibnu ummi maktuum ilaa uu ka addimo iska cunuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam wa ila alawala wa ila alaadaana aadaanka maahane aadaankaasoo alawala ee ugu horeeya aadaankaasoo yowma aljumucati maalinta jumcaha ahaaday waxaa kaloo laga soo reebay salaadda jumcaha aadaanka hore yacni salaadda jumcuhu waxay iska leedahay laba aadaan laba aadaan ayaa salaadda jumcuhu ay iska leedahay aadaanka hore marka waa laga hormarin karaa xilliga salaadda jumcaha ka hor waa la addimi karaa oo shan saac iyo shan saac iyo bar oo kale iyo waa lasii addimi karaa iyadoo wakhtigiiba aan la gaarin wakhtigiiba isagoon la gaarin masaladaas laakiin culimmada shaaficiyada dhexdooda khilaafaa ku jira yacni salaada jumcaha aadaanka hore ma laga hormarin karaa wakhtiga mise ma bannaano wakhtigiiba in laga hormariyo sida raajixa oo culimmada akharu shaaficiya sida ay rajaxeen waxaa weeye ana aljumucata ka hayriha salaada jumcadu waxay la mid tahay salaadaha kale falaa yundabu ilaa bacda zawaal aadaanka hore xataa lama addimi karo ilaa bacda zawaal maahan yacni xilligii duhurka markii la gaaro oo salaaddii jumcuhu ay dhalato markaas uun baa la addimi karaa waa sida raajixa oo culimmada intooda badan ay rajaxeen waxaa masaladan lagu arkay uun ila alaadaan alawal yowma aljumuca aadaanka hore in maalinta jumcaha yacni laga hormarin karo wakhtiga waxaa lagu arkay kitaab la yidhaaho alrawnaq oo uu iska leeyahay abi xaamid asheykh abi xaamid uu iska leeyahay kitaabkaa marka nisbadiisa oo in loo nisbeeyo abi xaamid nisbadiisaa laysku haystaa inuu sheekhu iska leeyahay kitaabka iyo inuusanba iska lahayn marka sida raajixa waxaa weeye maalinta jumcaha lagama hormarin karo aadaanka wakhtiga lagama hormarin karo sida akharu shaaficiya ay rajaxeen watartiibu tartiibna waa shardi waxaa kaloo aadaanka shuruuddiisa ka mida tartiibin tartiibin maxaa loola jeedaa yacnii habkii uu u jideeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam in habkaa loo kala hormariyo taasaa shardi ah oo tusaale ahaan takbiirta waa in loogu hormariyo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila saas waa in loo tartiibiyo ama haddii laga bilaabo laa ilaha illa allahudii ugu dambaysay laa ilaha illah ugu dambaysa haddii laga bilaabo allahu akbartii lagu hormarin jirayna lagu khatimo aadaankaasi baatil ma ansaxayo aadaan ma aha waalmuwaalaatu xirxiriirinna waa shardi waxaa kaloo shardi ah aadaanka in la xidhiiriyo bayna kelimaatihima aadaanka iyo aqimka labadaba waxaa shardiya ereyadooda in la xidhiiriyo fa in tarakahaa hadduu xidhiirinta ereyada isaga tago walow naasiya isagoo halmaamay ayuu isaga tegay haba halmaamo hadduu doono badala aadaanuhu aadaankiisu waa burigu walaa yaduru laakiin dhib ma laha yasiiru sukuutin aamus yar markuu yidhi allahu akbar allahu akbar markuu yidhi xoogaa yaruu nastay wax yaruu aamusay markaasuu haddana yidhi allahu akbar allahu akbar taasi dhib ma laha maxaa la diidi sukuut dawiil sukuut dawiil biduuni qasdin aamus dheer oo wax ula jeedaa uusan ka lahayn markuu yidhi laba goor allahu akbar allahu akbar muddo dheeruu iska aamusa ka bacdi yidhi allahu akbar allahu akbar aadaankaas baatil ama haddii qofku uu nasiino yar saktatu tanafus aamusid uu xoogaa ku nasanayo ku neefsanayo taasi dhib ma lahan walaa yaduru yasiiru sukuutin aamus yar dhib ma lahan wa kalaamin hadal yaroon badnaynoo soo kala dhex galay dhib ma lahan wa iqmaa'in wa nawmin miirdabool yaroo soo kala dhex galay iyo hurdo yar oo soo kala dhex gashay id laa yukhilu ma nusqaaminayo biliclaam ogeysiina ay walba laga rabay iclaamkii iyo ogeysiiskiina waxba uma dhibayo wa kownuhu aadaanka ahaanshadiisa ayaa shardi ah min waaxidin min shaksin waaxid hal shaksi xaggiisa inuu aadaanku ka yimaado shardigu yacnii hal shardi uladeedada laga leeyahay waxaa weeye in qofku uu yidhaaho waxaan samaynaa albinaa calaa kalimaati almu'adin alawal mu'adinkii hore erayadii meeshii uu ku sinay ayaan ana ka bilaabi ma ansaxayo tusaale ahaan qofaa salaaddii addimayay markaasu wuxuu yidhi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar iska aamusa xaggu iska fadhiistay mid kalea meeshii ka qabtay ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha illa allah xagguu iska fadhiistay haddana mid saddexaadaa meeshii ka qabtay ashhadu anna muxamed ma ansaxayo taas ma ansaxayso hal qof waa inuu aadaanka dhammaystiro qofkii bilaabay inuu aadaanka dhammaystiraahay shardigu ama albinaa calaa kalimaati almu'adin alawal mu'adinkii hore ereyada meeshuu ku joojiyey ayaan ana kala qabsanaa ma ansaxayo baatil wa kownuhu aadaanka ahaanshadiisaa shardiyo min waaxidin min shaksin waaxidin hal qof xaggiisa inuu ka yimaado aadaanku shardigu wa bilcarabiyati wa kownuhu aadaanka ahaanshadiisii ayaa la shardiyaahoo bilcarabiya billuqati alcarabiya luqo carabiya in lagu addimo waa shardi falaa yasixu bigayriha luqa alcarabiya kayrkeed aadaanku kuma ansaxayo walidaalika xilligii nabigeenu sala allahu calayhi wasalam ilaa yowmina haada waxaa lagu addimayey alluqa alcarabiya luqo kale in lagu addimo ma ansaxayoona baatil oo tusaale ahaan haddii qofkii soomaali ahaan uu ku addimo ilaahaa weyn oo ilaahaa weyn uu yidhi waxaan qira ilaahay mooye ilaah kale inuusan jirin waxaan qira ilaah yacni rasuulku inuu yahay nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wasalam soomaaliya ku addimo ma ansaxayo taas adduunkana weligeed kama dhicin ilaa ninkii la dhihi jiray mustafa kamaal atatorki ee turki yacnii dadkii soo maray wasaradii iyo madaxdii soo martay turki ka mid ahaa ninkaasaa taariikh ahaan waxaa laga hayaa waa mustafa kamaal atatorki inuu turkiga masaajideedoo dhan uu ku amray in lagu addimo af turki taariikhaan ninkaasaa laga haya isaguna wuxuu iska ahaa nin yacni aaminsan fikradda cilmaaniyada fikradda cilmaaniyada oo ah la dagaalanka yacni faslu ddiin can iddowla faslu ddiin can iddowla yacni wuxuu la dagaalamaya luqa alcarabiya mustafa kamaal ataturki luqa alcarabiyana uu la dagaalamayey diinta iyo dowladda in la kala saarana waa ninkii jideeyuu ahaa oo isagu wuxuu dhihi jiray halhayskiisa wuxuu ahaa yacni alxukuumatu lana waaddiinu lilah wuxuu dhihi jiray dowladda annagaa iskale maamulkeedu diintana ilaaha iskale maamulkii wuxuu ka dhex saaray xukumkii ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas aawoodee mustafa kamaal ataturki wuxuu ku addimi jiray oo masaajidda turkiga intuu madaxda ahaayoo dhan af turkiyaa lagu addimi jiray waa baail baail wa bilcarabiyati wa kownuhu ahaanshadiisii ayaa la shardiyaa biluqa alcarabiya luqa alcarabiya in lagu addimo in kaana hama halkaas hadduu ahaaday man ruux hadduu ahaaday ruuxaas oo yuxsinuhaa luqa alcarabiya wanaajin kara qof af carabiga yaqaana hadduuba muslimiinta ku dhex jiro ma bannaana af kale in lagu addimo muslimiintaba hadduu ku dhex jiro qof luqa alcarabiya yaqaano wa ismaacu bacdi aljamaacati jamaacada qaarkeed maqashiintiisana waa shardi aadaanka jamaacada qayb ka mida in la maqashiiyo shardigu hadduu qofkii mu'adinka ahaa isaga uunu ismaqashiiyo keligii hoosuu u dhigay keligiisaa maqlay cid kaloo la maqlaysahay ma jirto aadaankaasi ma ansaxayo baatil wa ismaacu nafsihi wa ismaacu nafsihi naftiisa maqashiintiisaa la shardin in kaana shaksigu hadduu yahay munfaridan keligii yacni keligaa aad doonay inaad addimato bis keligaa ilaa waan soo marnayo qofku hadduu keligii tukanayo inuu salaadaha addinto waa sunno marka qof keligii addimanaya maxaa shardi ah isaga uun inuu ismaqashiiyo isaga uun inuu ismaqashiiyo wa shardu lmu'adini qofka mu'adinkaa shardigiisii alislaamu islaamnimadu qofka salaada addimaya waxaa shardi ah inuu yahay qof muslim ah waxaa kaloo la mida shardulmuqiimna la mida qofka salaada aqimaya isagana waxaa shardi ah iyo qofka salaada addimaya labadooduba inay muslim yihiin shardigu falaa yasixaani min kaafir qof gaala aadaanka iyo aqimka labaduba kama ansaxayaan watamyiizu wax kala soocna shardigu qofka yacni salaaddii addimaya iyo qofka salaada aqimaya labadoodaba waxaa shardiga inay caqli leeyihiin inay caqli leeyihin la yidhi maxaa baxay falaa yasixaani min majnuun qof waalan kama ansaxayaan aadaankii iyo aqimkii wa sabiyin hayri mumayis qof sakiira oon gaarin xilligii caqliga isagana kama ansaxayo wa sakraanana kuma ansaxayo qof iska sakhraansan oo khamre iyo wax lamida soo cabo iska sakhraansan ma ansaxayo ilaa fii awali nashwatihi sakhraanka bilowgiisa hore maahan waa intuusan caqligii weli ka wada tegin oo caqligii qayb ka mida intuu joogo aadaankii waa ansixi wadukuuratu ninnimona shardigu ninnimo shardigu qofka aadaanka samaynaya inuu nin yahay waa shardi haddii aqimka naftiisa waxaanu soo marnay rag haddii loo aqimayo waxaa shardiga qofka aqimaya inuu yahay nin raga aan soo qaadanay falaa yasixaani min alunhaa aadaanka iyo aqimku kama ansaxayaan haweeney lirijaal haween inay rag yacni u addimto ama u aqimto ma ansaxayo aw ilkhanaata ama khunfooyin inay u aqimto walow maxaarima cala alawja kuwa ragga ay u aqimayso haba noqdaan rag maxaarimteeda aabbaheed iyo walaalaheed iyo haba noqdaan haddii doonaan ma ansaxayso wa yukrahu waxaa la naci atamdiidu jiidjiidid ayaa la nici waxaa la nici aadaanka in aada loo jiidjiido oo muduuddii yacni xuduuddii loogu tala galay in muduudda laga saaro karaahiyo wey bal qaala ibnu cabdisalaam bal sheekhan la yidhaha ibnu cabdisalaam wuxuu yidhi yaxrumu talxiinu codaynta in codka la jiidjiido aada loo jiidjiido conka oo laxan laxan camal la saaro xaaraan wey ay in gayara almacna haddii macnihii uu isbeddel imanayo aw amase owhama maxduuran ama wax laga digtoon yahoo laga baqayo xagga sharciga uu moodsiinayo ka maddi hamsati akbaru hamsada akbaru oo la taago iyo wanaxwiha taagidda taasoo kalea ka mida xaaraan wey oo hamsada akbaru ulojeedada laga leeyahay waxaa weeye allaahu akbar wey allaahu akbar baatil waa xaaraan wey yacni jiidjiidkii xadka ka bixiyey allaahu akbar allaahu akbar haddii la yidhaaho waxay noqonaya calaamatu su-aal ilaahay cadamadiisii iyo weyninkii haybadii ilaahay in la saaray waxay noqonaya calaamatu su-aal allahu ilaahay miya akbar weyn idan marka maxay noqonaya ashaku fii cadamati اllaahi tacaala wa kibriyaa'ihi waa qofka waxaa imanaysa cadamada ilaahay iyo ilaahay kibriyihiisii inuu qofku ku shakisan yahaba idan marka waa nooc gaalnimada ka mid hadduu qofku u qasdo qasadii ulajeeddo hadduu saa u sameeyo waa gaalnimo allahu akbar hadduu yidhaahdo wa min uma sidaa darteed qaala zarkashiyu zarkashi wuxuu yidhi waliyuxtaraz ha layska ilaaliyo min aklaadin khaladyaalo oo taqacu lilmu'adiniin waxyaalo khaladyaalaho dadka mu'adiniinta ka dhaca ha layska ilaaliyo ka maddi hamsati ashhadu hamsada ashhadu oo kale in la taago oo mad lagu sameeyo fayasiiru wuxuu noqonaa istibhaama istifhaaman istifhaamuu noqon oo maxay noqon in la yidhaha ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah waa khatar wey waa sidii hamsadii akbaru oo kale waxay noqonaya ashhadu oo aniguma waxaan qirsanahay an laa ilaaha illa allah ilaahay mooye alla kale inuusan jirin miyaan anigu qirsanahay taa marka maxaa noqone ashaku fii iqraarihi biwaxdaaniyat illah qofkii waxaa imanaysaa inuu yani ku shakisan yahay waxdaaniyada ilaahay kale noqoshada ilahay inuu ku shakisan yahay ayaa imanaysa wa maddi baaya akbaru iyo ba'da akbaru oo kale in la taago waa tamdiidka aadaanka aan loo ogolayn fayasiiru wuxuu noqonayaa jamca kabarin bifatxi awalihi wa huwa dablun waa durbaan lahu wejhun waaxid waa durbaan hal wejiyoo laga garaaca labis maxay noqonaya marka bacda haddii la taago allahu akbar allahu akbar xaaraan macnaha hadduu qofku aamino macnaha meesha ka dhalanaya hadduu qofku aaminona waa gaalnimo leannu macnuhu muxuu noqonaya waa jamcu kabar kabar akbaar lagu jamciyey allahu ilaahay akbaar wey waa durbaano ilaahay durbaano wey walciyaadu billaah waa khatar wey waa kelimo gaalnimo ah akbaar idan marka qofka mu'adinka ah waxaa laga maarmaana mar walbaba inuu sharciga xuduuddiisa inuu ilaaliyo qofka mu'adinkana waxaa laga maarmaana laazim in awqaadda uu yaqaano awqaadda salaaduhu ay gelayaana waa inuu yaqaano shuruudda aadaanka waa inuu yaqaano aadaanka aadaabtiisa waxa aadaanku ku burayo iyo waxa uu ku ansaxayo ereyada isbeddelkooda macaanida khatartaah oo ka dhalan karta hadduu aadaanka laxni iyo talxiin iyo tamdiid hadduu ku sameeyo waxyaalaha ka iman kara inuu mu'adinku yaqaano shardiga wamadi baaya akbaru wa min alwaqfi calaa ilaah inuu ilaah ku joogsado mu'adinkii wاlibtidaa biila اllah ila اllaahuna uu hadalkii uu ku bilaabo liannahu rubamaa yuؤaddii ila اlkufri waxaa dhici karta inuu gaarsiiyo gaalnimo kaladii qablah sida kii isaga ka horreeyey oo kale oo muxuu leeyahay ashhadu an laa ilaah intaasuu ku joogsaday cabaar markuu aamusnaayo wuxuu yidhi ila اllah waa gaalnimo macnuhu maxay noqon ashhadu waxaan qiri an laa ilaaha intaasuu ku joogsaday waxaan qiri ilaah inuusan jirin ilaah inuusan jirin ayaan qiri saasay noqon walciyaadu billah ka bacdi markuu cabaar neefsaday wuxuu yidhi ila allahu yidhi waa gaalnimo wey khatar wey taas eed wa min maddi alifi allah alifta allah oo kale inuu yacni taago oo maalan muxuu leeyahay allah xadkiiuu ka bixiyey xadkiiuu ka bixiyey alifta mad waa ku jira allahu xarfulmad wey allahu akbar laakiin hadduu xuduudda ka bixiyo laxniya noqon wاsalaati wاlfalaax alifta salaad iyo xayi cala asalaad xayi cala alfalaax in aliftaa muduudeedii uu xadka ka bixiyo leanna waxaa weye madkani waa mad dabiici mad dabiici wey marka inuu yidhaaho xayi cala asalaa yaa kuu baneeyey waa mad dabiicaddu ay keenayso oo aan loo ogolaynba in xarakaad badan la wado xarakaad badan in la wado lama ogola madu dabiici wey marka inuu yidhaaho xayi cala asalaa inuu iska yidhaho xayi cala alfalaax laakiin uu yidhaho xayi cala alfalaax khalad way taas xuduudaas لأن الزيادة في حرف المد واللين على مقدار ما تكلمت به العرب لحن وخطأ حروف مدك أما حرف اللينك إن لقى الزيادة يقدر كي اللغة العربية luqa alcarabiya qadarkii loo jideeyey in laga siyaadiyo waa laxnun wa khata laxniga gafay wa min qalbi alalifi haa'an min allaahu alifta oo allahu ku jirta oo kale in yacni loo gediyo oo kale ha loo bedelo ha loo bedelo ha in loo bedelo laa uu yidhaa oo kale oo aliftii ha u bedelo wamadi hamzi akbaru wa naxwiha hamsada akbaru oo kale inuu taago watan soo marnay allahu uu yidhaah wa huwa khada'un wa laxnun faaxisha wa cadamu nudqi bihaa asalaa ha'da salaada yani inaan lagu dhawaaqin oo kale asalaa ereyga asalaa yani marka xaalatulwaqfi la joogo xaalatulwaqfi marka la joogo qofku waa inuu ta'daa u aqriyo calaa suurati alhaa ha waa inuu ugu joogsado oo muxuu leeyahay xaya cala asalaa ha'daa sal rabaa in la aqriyo حي على الصلاة حي على الصلاة laakiin hadduu ereyga ha'dii iyo ta'dii labadaba hadduu ka tago oo uu yidhaaho xaya calى الصalاة xaya calى الصalاة salaa uu yidhi bis macnuhu muxuu noqon markaa naarta u kaalaya haddii ta'da la xadfo bimacnaa lam yandiq bitaa walam yandiq bilhaa ha'dii ha waqfigiina kuma dhawaaqin ta'na kuma dhawaaqin wainamaa nadaqa biاlأlifi wuxuu ku dhawaaqay alifun xaya calى الsalaa bisuu yidhi salaa xaya calى الsalaa macnaheedu maxay tahay bimacnaa aqbiluu calى الnaar naarta u kaalaya luqa alcarabiya cajaa'ibteedii ka mid tahay qofka mu'adinka luqa alcarabiya inuu yaqaano waa laazim ereyada khatarta keenaya liannahu yasiiru wuxuu noqonaya ducaa'an u yeerid ilى الnaar maxay noqonaya dadka inuu naar ugu yeerayo hadduusan ta'diina akhrin ha'na kuma dhawaaqin xaya calى الsalaa xaalat اlwaqfi waa in ta'da loo bedelo ha xaya calى الsalaa waa inu muxuu yidhi marka xaya calى الsalaa xaya calى الsalaa salaa naarta u kaalayo marka wa tamyiizu wax kala soociya wadukuuratu ninnimo ayaa la shardiya wayukrahu waxaa la nacaa atamdiidu taagtaagid aadaankii in la taagtaago xadka laga bixiyo wاlkalaamu ku hadlid fiihi aadaanka dhexdiisa in lagu hadlo ayaa la nacaahoo karaahiyow aadaankiiyo socda in lagu dhex hadlo karaahiyow aqinkana waa la mid aqinkii isagana waa la mid oo xataa qofkii muadinkii naftiisa inuu ku dhex hadlo muadinkii naftiisa inuu ku dhex hadlo karaahiyow laakiin haddii muadinkii tashmiitulcaadis wuu samayn karaa tashmiitulcaadis qofku wuu samayn karaa oo tashmiitulcaadis ulojeedada laga leeyahay waxaa weeye qofkii muadinkaa salaaddii isagoo addimaya qofaa agtiisii ku hindhisay hadduu ku hindhisho agtiisii yarxamuka allah waa dhihi karaa allah kuu naxariisto aadaankiina meeshii uu ka sii wadaa tashmiit alcaadis waa sunna waxaa kaloo la mida raddu salaam wuu samayn karaa muadinkii isagoo aadaankii wada ayaa la salaamo waxaa lagu yidhi assalaamu calaykum wacalaykum assalaam wuu dhihi karaa aadaankii uu sii wadan karaa laakiin maxaa la diiday hadal mala yacni ah inuu qofkii muadinkii uu dhex geliyo karaahiyow wa tarku ijaabatihi ijaabati alaadaan aadaanka u jawaab celintiisii u jawaab celintaa ka tegiddeedii ayaa la nacaa aadaankii inaan loo jawaabin karaahiyow yacni erayada mu'adinka in laga daba yidhaaho waa sunno uu nabigu jideeyey sala allahu calayhi wasalam qofka marka mu'adinku markuu yidhaho allahu akbar allahu akbar markuu yidhaaho adiguna waa inaad u jawaabtid allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha markuu yidhaho ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah waa inaad ka daba tiraahay ashhadu anna moxamedan rasuul llah ashhadu anna moxamed rasul marka tira adiguna ashhadu anna moxamed rasul llah mar walbaba waa inaad tiraahid wa an yu'adina qofku inuu addimo ayaa la nacaa oo karaahiye ah qaacidan xaalu yahay isagoo fadhiya in fadhi lagu addimo karaahiya aw raakiban xaalu yahay isagoo daabad saaran ama isagoo daabad iyo gaari iyo isagoo saaran inuu addimo karaahiyow ila almusaafira musaafirkii maahan musaafirkaasoo alraakiba ee gaadiidka saarnaa oo daabadiisii saarnaa de musaafirku isagu waa macduur karaahiye ma aha maadaama musaafiru yahay isagoo daabadiisii saaran isagu uu addimi karaa wa faasiqan faasiq xaaluu yahay isagu inuu addimo isagoo faasiqa inuu addimo waa la nacaa karaahiyew wa sabiyan saqiir xaaluu yahay inuu addimo karaahiyew wa junuban xaaluu yahay isagoo junuba inuu addimona karaahiyew wa muxdisan xaaluu yahay isagoo weyse la'aana isagoo weyse la'aana inuu addimona karaahiyow ilaa idaa axdaa inuu weysadii ku buriyey ma ahane fii ahnaa'i alaadaani aadaanka dhexyaalkiisii inuu weysadii ku buriyey ma ahane hadduu aadaanka dhexdiisii weysadii uga burtay ha iska dhammaystirto aadaanka waa dhamaystiran karaa karaahiye maaha marka fa yutimuhu aadaankii markaa waa dhammaystirana masaa'ilkan sheekh ulajeedada uu ka leeyahay waxaa weeye qof faasiqa inuu salaadihii dadka u aadimo karaahiye wey lianna alfaasiqa laa yuctamadu calaa qowlih liannahu qofka faasiqa hadalkiisii laguma kalsoona hadduu ilaa aadaanku waxay ka dhigan tahay ogeysiis dadkii la ogeysiinayo salaaddii way dhalatay ee ukaalay qofkii markaa hadallada kale ka been sheegi jiray xilliga aadaankana waxaa la dhici karta in la yidhaaho beentiisii ka mid taha uu dadka u yeeri jiray oo waxaa dhici karta wakhtigii isagoon la gaarin inuu addimaa dhici karta waxaa kaloo sidaas oo kale karaahiye ah qofku hadduu saqiir yahay isagoo saqiira in aadaan loo dhiibo saqiirada karaahiye wey qofkii isagoo janaabo qaba inuu addimo isagana karaahiye wey isagoon weyse qabin inuu addimona waa la mid waa karaahiye ilaa idaa axdasa inuu xadafay maahane oo weysadii uu ku buriyey fii athnaaءi اlaadaan aadaanka dhexyaalkiisii inuu weysada ku buriyey maahane fayutimuhu aadaankii markaas ma kala jarayee waa dhammaystirana wa tawajuhu ujeesasho in loo jeesto ujeesashada karaahiyow ligayri اlqiblati qiblada meel aan ahayn qiblada hayrkeed qiblada hayrkeed in aadaanka loola jeesto waa karaahiyow aadaanku waa shaciira kabiira min shacaa'ir اlislaam waa astaan weyn oo astaamaha islaamka ka mida maadaama astaan weyn oo astaamaha islaamka ka mida uu yahay waa in shaciirada weyne yacni islaamka calaamadiisa weyn oo qiblada waa in loola jeesto sunnada wa yusan waxaa la sunneeyaa tartiiluhu aadaanka kala dhigdhigiddiisa aadaanka kale erayadiisa iyo kelimaadkiisa in la kala dhigdhigo oo dadka jamaacadu eray eray ay u maqli karaan tartiib loo dejiyo ayaa la sunnay watarjiicu tarjiicna waa la sunnay fiihi aadaanka dhexdiisii ayaa lagu sunnayn celcelin watarjiicu celcelin ayaa la sunnayn fiihi aadaanka dhexdiisii ayaa lagu sunnayn celcelinta celcelinta ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa yacnii shahaadada labadeeda eray ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah marka uu leeyahay iyo ashhadu anna moxamedan rasuulu llah ashhadu anna moxameda rasuullah erayada markuu akhrinayo waxaa sunnaa marka hore mu'adinku inuu hoos u akhriyo erayadaas marka hore inuu hoos u akhriyo u yidhaaho ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ka bacdina kor uu dhigo ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila ashhadu anna moxamed rasul allah sidaas oo kale ashhadu anna moxamedan rasuulu llah ashhadu anna moxamedan rasuulu llah أشhهد أنa محaمدa رasuuل اللaه labada شhahaado wey bs labada شhahaado tarjiic nabigaa suneeyey salى الlaهu عaلaيه wasaلaم tarjiicaas marka xikma ku jirta xikmada tarjiica ku jirta waxaa weeye yaعni waxaa la tilmaamay islaamka iyo diintu inay soo martay heer ashunku adib islaamka uu ahaa jira oo qofkii korba diinta u dhiga la dhibaatayn jiray xilligaa in tawxiidka uu soo maray ayaa la xasuusinaa dadka markaasaa tartiib marka hore ashunku adima laga dhigiyo ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaaha illa allah lalika bacd hadan waa xikmadaasaa ku jirta wa tahwiibu tahwiibkii ayaa la sunnay fi subxi fii aadaani subxi subxa aadaankiisa ayaa waxaa lagu sunnayn tahwiib tahwiibka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa inuu yacni yidhaaho asalaatu khayru min annawm ereygaasa waxaa la yidhaha tahwiiba la yidhaha tahwiib waa masder ka yimid hawaba waa abaalmariyey atahwiib abaalmarin hawaba waa abaalmariyey atahwiib abaalmarin qofka marka abaalmarinta ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye markuu wuxuu leeyahay mar walbaba markuu yidhaaho muadinku yani muadinku markuu yidhaaho oo kale xaye calى الsalaa xaye calى الsalaa markuu yidhaaho ayaa markaas waxaa laleeyahay الsalaaةu khayru min الnowm الsalaaةu khayru min الnowm waa salaada subxa uu khaas ku yahay ereygaas muadinku markuu adimayo salaada subxa ayuu wuxuu ku dari bacda alxaycalatayn wuxuu leeyahay aلsalaaةu khayru min الnowm laba gooru ku celcelin aلsalaaةu khayru min الnowm waa limaa saxa wixii ansaxay annahu nabiga salى اllahu عalayh wasalam laqanahu liabi maxduura saxaabigii nabiga u addimi jiray salى اllahu عalayh wasalam salaadaha oo la dhihi jiray abu maxduura abi maxduur uu baray nebigu sala allahu calayh wasalam xilliga salaada subaxa inuu yidhaaho asalaatu khayru min annawm wa tatwiibu tatwiibkiyaa la sunnayn fi subxi fii aadaani subxi aadaanka subaxa ayaa lagu sunnayn adaa'an min adaa'in xagga gudashada iyo wa qadaa'an min qadaa'in xagga qadaha labadaba waa lagu sunnayn qadaha iyo gudashada maxaa loola jeedaa ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye bimacnaa sawaaءun kaanat salaatu subxi qadaa'an aw adaa'an salaada subaxa ha noqoto salaad qada aad u tukanayso oo kaa tagtay waa la sunneeyaa tatwiibkii asalaatu khayrun min anowm haddii aysan qada kugu ahayne adda ay tahana iyadana waa la sunneeyaa asalaatu khayrun min anowm waaliltifaatu milicsi ayaa la sunneeya bira'sihi mu'adinku madaxiisa inuu milicsado waxdahu munfaridan keligii xaaluu yahay madaxu yemiinahu dhinaca midigtiisa uu milicsado fii xayi cala asalaa xayi cala asalaa markuu leeyahay dhinaca midigta inuu madaxa sidaa u milicsado wa yasaarahu dhinaca bidixdiisana inuu milicsado fii xayi cala alfalax xayi cala alfalax markuu leeyahana dhinaca bidixda inuu fiiriyo ayaa sunno ah bimacnaa xayi cala asalaa markuu leeyahay dhinaca midigtuu xoogaa saan u fiirin xayi cala alfalaax markuu leeyahana dhinaca bidixda saas u fiirin wa wadcu isbicayhi mu'adinka labadiisa farood labadaa farood dejintoodii ayaa la sunnayn fii simaakhay udunayhi labadiisa dhegood duleelkooda labadiisa dhegood duleelkooda inuu yacni labadiisa farood uu geliyo ayaa la sunnayn fil aadaani aadaanka dhexdiisa ayaa lagu sunnayn duuna aliqaama aqimka ka sokay aadaankaa lagu sunnayn yacni ulajeeddada sheekhu masaladan uu ka leeyahay waxaa weye marka la addimayo qofka mu'adinka waxaa la sunnayn inuu labada dhegood uu labada farood kala geliyo allahu akbar allahu akbar isagoo saa u hayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar saasuu aadaanka ku dhammaystira waa limaa saxa wixii ansaxay min ficli bilaalin bilaalaa daalika arrinkaa sameeyey bixadrati الnabiy nabiga xadradiisa salى اllahu calayhi wasalam ayuu bilaal ku sameeyey oo nabiga salى اllahu calayhi wasalam isagoo jooga ayaa bilaal sidaa ku sameeyey marka maxay noqonee sunna taqriiriya la sunna taqriiriya yacni waa sunno uu oggolaaday nebigu sala allahu calayhi wasalam oo nabiga hortii lagu sameeyey duuna aliqaamati maxaa loola jeeda aqinka ka sokay bimacnaa aqimka ka sokay ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye salaadda marka la aqimayo in qofka salaadda aqimaya uu dhegaha faraha geliyo mashruuc ma aha wey mashruuc ma ahanoo lama sunneeyo wa kownuulmu'adini qofka salaadda addimaya ahaanshadiisii ayaa la sunneeyaaho hiqatan ruux lagu kalsoon yahay ruux lagu kalsoon yahay oo caadil ah inuu yahay ayaa la sunneeya liannahu maxaa yeelay amiinun cala alwaqti qofkan waxaa lagu aaminay wakhtigii inuu ummadda u xafido liyukhbira bihi si wakhtiga uu dadka ugu sheego ayaa lagu aaminay wa kownuhu ahaanshadiisaa la sunneeyaa mu'adinka mutadawican mid ajir raadsanaya inuu yahay mid aadaankiisa ajir ku raadsanayo mushaar aan ku qaadanayo liajli illaah ilaahay dartii qof u aadimayo oo aan mushaar ku qaadanayo ayaa la sunneeya waa likhabari tirmidiyi wakayrihi xadiiskii tirmidiga kayrkii ay wariyeen man adana sabca siniina toddoba sanoo qofkii addima muxtasiban isagoo ilaahay dartii u addimayo kutiba lahu baraa'atu min annaar waxaa loo qoraa naartii in ilaahay uu ka beri yeelay subxaanahu wa tacala wasayitan wa kownuhu ahaanshadiisii ayaa la sunneeyaa mu'adinka sayitan qof cod dheer qof cod dheer inuu yahay ayaa sunno ah waa liqowlihi nabiga hadalkiisii sala allahu calayhi wasalam alqihi calaa bilaal aadaanka waxaad ku ridaa bilaal u dhiib aadaanka bilaal aadaanka u dhiib fa innahu andaa sawtan minka isagaa kaa cod dheer bilaal isagaa cod dheere bilaal u dhiib ay abcadu madaa sawtin waliziyaadati اliclaam haddana weysiinta yani dad badan uu qofkani codkiisii uu gaarsiin karaa maadaama uu cod dheer yahay wa xasana sawti qof codkiisuu wanaagsan yahay oo cod macaan ayaa la sunneeya qofka mu'adinka inuu cod macaan yahay ayaa sunno ah maxaa yeeley waa likhabari daarimi wa bni khusaymata wakayrihima xadiiskii daarimi iyo ibnu khusayma iyo kayrkood ay warinayeen annahu nebigu sala allahu calayhi wasalam amara wuxuu amray naxwan min cishriina rajulan labaatan nin oo kale ayuu nabigu amray sala allahu calayh wasalam faaddanuu labaatankii nin salaaddii addimeen faacjabahu nabigu waxaa cajab geliyey sala allahu calayhi wasalam sawtu abi maxduura saxaabiga la yidhaha abi maxduura codkiisiiyaa cajab geliyey nabiga sala allahu calayh wasalam xasana sawd uu ahaa facallamahu alaadaan nabiga sala allahu calayh wasalam abaa maxduura wuxuu baray aadaankii marka qofku inuu cod macaan yahay ayaa la sunneeya wa calaa makaanin wa kownuhu aadaanka ahaanshadiisaa la sunneeyaahu calaa makaanin makaan dushiisa inuu ahaado makaankaasoo murtaficin ee sarreeya meel sare ka manaaratin aw sadxin manaaradda masaajidka oo kale inuu la koro aw sadxin ama sanqaafka oo kale inuu la koro ayaa sunno ah de marka kutubtan la qorayo waxaa weye waa xilliga samaacadahan iyo isbiikaradan faraha badan aysan jirin ama xilliga samaacadaha hadda la jiro looma baahno in manaarad la koro manaarad in la koro looma baahno hadda waxaa la sameeyey samaacado iska waaweynaa la sameeyey isbiikaraa la sameeyey oo codkii baahinaya haddii marka samaacadahan hadda xilligan la joogo yacni shardi maa mana la sunneeyo in manaaraddii la koro ama sanqaafka masaajidka in la koro xilligan waxba yacni sunno ma aha leanna waxaa weye waxaa ka kaafinaya mukabiraatu sawt mukabiraatu sawt iyo samaacadahana ku filan wa biqurbi اlmasjidi wa kownuhu ahaanshadiisaa la sunneeya biqurbi اlmasjidi masaajidka meel u dhow aadaanku inuu ahaado aadaanku meel masaajidka u dhow yacni ulajeeddada laga leeyahay maxay tahay ewel sheekh wuxuu soo sheegay wa calaa makaanin murtafic meel kore in laga addimo meesha kore nafteeda waa biqurbi اlmasjid yacni meesha kore markaad fuulaysid meel masaajidka ama ka tirsan ama u dhow waa inaad kortow saasuu hadalku isugu xidhan yahay wa jamcu kulli takbiiratayn laba takbiir kasta kulmintoodaa la sunneeyaho binafasin hal neef in lagu kulmiyo hal neefsi laba takbiir kasta hal neefsi inuu mu'adinku ku kulmiyo oo maalan inuu yidhaaho allahu akbar allahu akbar waxyar hal neefsada ku dhaca laba takbiiroo kale haddana hal neefsi wey allahu akbar allahu akbar maxaa la diiday marka oo khilaaf lisunna ah oo sunnadii lagu khilaafay inuu yidhaaho allahu akbar waa neefsaday allahu akbar waa neefsaday lama ogolo taas waa khilaafu sunna khilaafu sunna wey wayaftaxu muadinku wuxuu kordhigaa araa'a ra'da wuu kordhigaa fi اluulaa fi takbiirati اluulaa allahu akbarta hore ra'deeda wuu kordhigaa fii qowlihi hadalkiisuu ku kordhigaa muadinku uu leeyahay allahu akbar allahu akbar saas uu kordhigaa waxaa la isku khilaafsan yahay icraab ahaan icraab ahaan waa la isku waafaqsan yahay ereyga takbiirku inuu yahay khabarun لqowlihi allah allahda waa mubtada marfuuc akbarna waa khabar marfuuc biitifaaqi اlculamaa laakiin culimmada qaara waxay leeyihiin sida sheekhu hadda uu qabo wuxuu leeyihiin ereyga akbaru maadaama uu khabar marfuuca yahay xilliga aadaanka la joogo waa la kordhiga oo maxaa la leeyahay akbarta hore allahu akbar allahu akbar akbar allahu laisku qaban الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ساسا لديه سببت الله كردك محي تمر ما دام خبرك إلا قد اللي سكوغا نحو أهان محال الله كردك كردك محي ليهين علماء قبت إن رأدا لكردك يعني وحركة النقل حركة النقل حركة النقل محل لجدا أريغا لفظ الجلالة الله همزدي سوي كردك أنت hamzadii allahu maadaama la qariyey oon lagu dhawaaqaynin hamzadii kordhigeediiyaa la soo qaaday maxaa la saaray ra'dii ayaa la saaray muxuu noqday marka allaahu akbar allaahu akbar allaahu leanna waxaa weeye hamzada allahu kordhigeedii mal ku dhawaaqaysa maadaama hamzadii kordhigeedii aadan ku dhawaaqaynin kordhigii hamzadaa la qaaday waxaa la geeyey ra'dii marka ra'da kordhigeedu laysat xarakatan asliya bal xarakatun caaridatun jaaءat liأjli الnaqli ra'da marka xarakada saaran ee kordhiga ah laysat xarakatan asliya yacni kordhig asala ma aha meeshan asal ahaan maxaa oli jiray godaa oli jiray asal ahaan laakiin fatxadan maxaa loo keenay waa fatxatu naqli fatxatu naqli yacni waa kordhig laga soo raray hamsadii maadaama derji lagu sameeyey oon lagu dhawaaqaynin hamsadii maadaama darji lagu samey lagu dhawaaqaynin ayaa kordhigeedii la soo qaaday ra'diyaa la saaray fa saara allafdu allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar laakiin wejhaas waa madhab uu iska leeyahay abulcabaas almubared abulcabaas almubared ama jumhuur اlculamaa jumhuur اlculamaaءi اlfuqahaa maxay leeyihiin ereyga akbar waa la goda calى alxarakati اlasliyaةi اlcraabiya xarakadii asalkii hore oo xarakadii khabarulmubtada marfuuc ahaan jiray sidaasay culimmadu u badan yihiin walidaalika maxaan ugu dhawaaqaynaa markaanu adimayno maxaan leenahay allaahu akbar اllaahu sida raajix asaas waa calaa mucdami wa jumhuuri اlfuqahaa fuqahada intooda badan waxay leeyihiin xarakadan waxaan ka dhigaynaa xarakatu alrafci alasliya rafcadii asliyadahay idan marka maxaan leenahay allaahu akbar اllaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar saas wey sida culimmadu u badan yihiin wayaftaxu wuxuu kordhigi arraa ra-duu kordhigi fi takbiirati اluulaa fii qowlihi hadalkiisa ayuu ku kordhigiyo allaahu akbar allaahu akbar wayusanu fi اthaaniyati wayusakinu mu'adinku wuu reebaa fi takbiirati الthaaniya takbiirta labaadna ra-da wuu reebi oo muxuu leeyahay الله أكبر الله أكبر أكبر سكون والله سبحانه وتعالى